madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa magacaabay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisbiyada siyaasadda warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle waxaa maanta magaalada hargeysa lagaga dhawaaqay ururka shacabka somalilan oo noqon doona urur siyaasadeedkii ugu horreeyey ee lagaga dhawaaqa somalilan waxaa madasha ururkan lagaga dhawaaqaya oo lagu qabtay magaalada hargeyso ka hadlay guddoomiyaha ururkaasi salaabaan ciise axmed kaar xegle toosiye isagoo tilmaamay in urur siyaasadeedkani uu noqon doono mid ka xora sida uu hadalka u dhigay qabyaaladda waxaana uu sheegay carabkana ku adkeeyey in siyaasadda ururka ay dib ka soo bandhigi doonaan waxaana ku dhawaaqista ururkan maanta ka qayb galay madax kala duwan iyo siyaasiyiin kala mabaadi ahaan jiray xilliyo hore cali maxamed yuusuf cali gurey ayaa isaguna carabka ku adkeeyey oo halkaasi ka hadlay in ururkani ifafaalaha uu la yimid ay tahay mid ka duwan hababkii hore ee siyaasiyiinta somalilan ay ururada ugu dhawaaqi jireen
waayo waxaan joogaa munaasibad ka duwan munaasibadaha beryaha ugu dambaysay ee laysugu yimaday somalilan waxay u baahday urur ka duwan ururo badan oo ama hore inoo soo maray ama dhawaan lagu wada dhawaaqi doono oo uu ka dhasho xisbi ka duwan xisbiyadii aynu soo wadnay labiyo labaatanka sannadood muddada ahayd ee kootada ahaa waxaa ka dhalan doona ururka xisbi ka duwan xisbiyada waxaa ka dhalan doona madaxweyne ka duwan madaxweyneyaasha oo aan horey inoo soo maray oo ka dawlad aqoonsan madaxdeena kaloo dhan marka saasaan leeyahay wax ka duwan ee wixii hore waana calaamad aan aniga iigu jirta calaamadaha inuu soo dhow yahay aqoonsigii somalilan cid ururkana ka mida baarlamaanka ingiriiska doodiisa iyo wafdigii ingiriiska ayna soo maray aniga xaggayga labadaba waxaa ka fahimsan waxa halka ka soo socda oo aan taageersanahay sida laga warqabo ku dhawaaqista urur siyaasadeedkan ayaa ku soo beegmay xilli ay weli muran siyaasadeed u dhexeeyo marka la eego xisbiyada mucaaridka ah iyo xisbi xaakimka iyo xukuumadda somalilan dhinaca kale waxaa maanta madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ku dhawaaqay islamarkaana digreeto ku soo saaray guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta siyaasadda iyadoo digreetada madaxweynaha somalilan uu maanta soo saaray ay u dhignayd xubnahan lagu magacaabayna ay ka kooban yihiin toddoba xubnood guddidan uu go'aamiyey ee maanta digreetada madaxweyne uu ku soo saaray madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxa ay kala yihiin maxamuud axmed obsiya xubin siciid maxamed cilmi xubin muxuyidiin yuusuf ibraahim xubin aadan geedi kayaad xubin cabdalle ibraahim maxamed xubin mukhtaar cabdi jaamac xubin iyo maxamed xasan cabdi bede xubin toddobadan xubnood ayaa shaqada ugu weyn ee xeerka shaqadoodu ku aasaasan yahay uu siinaya ay tahay inay diiwaangeliyaan ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta siyaasadda khadar maxamed cakule v o a hargeysa